bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh waan salaameynaa arintan kheyre iyo safarkiisa baa laga hadhadlay siyaabo kala duwan looga hadlay waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu ahaaye u warbixiyo golaha maadaama aan goobjoog ahaa kheyre waa la socotaan waa prime ministerka soomaaliya arrimaha wuxuu u joogay galmudug muxuu ahaa labada isbuuc soo dambeysay markii dambena wuxuu soo gaaray gaalkacyo arrimo ku saabsan isla galmudug markii uu gaalkacyo intuusan kasoo tagin cadaado wuxuu soo diray fariin uu leeyahay maadaama gaalkacyo aan imaanayo haddii aan gadiga galmudug aan booqdo waa jeclahay inaan gaalkacyo dhinaceeda kalena salaamo puntland adiga madaxweynaha markii hore isla xiriireen madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan jeclaan lahayn anagu in muxuu ahay mar gaarana loo yimaado marka isaguna wuxuu yiri aniguna waxaan rabi lahaa inaan saacado dadka aan booqdo adigu hadalkaas xoogaa waa laysku wuu yimid in laysku yimaado oo go-aan la wada qaato xoogaa waa iska adkaatay communicationkii waxaa yimid wasiiro afar ah wasiiradii markay yimaadeen waxay la kulmeen brotocool ayuu leeyahay ra-iisul wasaare khayre waxay isku afgaran waayeen qaabkii muxuu ahaaye ra-iisul wasaare uu ku imaan lahaa dhinaca puntland wasiiradu waxay ku adkaysteen annaga nooma socon galmudug buu u socday mana dooneyno siyaasadayadana ma ahan inaan inta dad soo saarno uu dhex galo oo uu muxuu ahaye ka dhex khudbadeeyo laakiin haddii uu rabo halkan inuu yimaado waxaan u sameyneynaa annaga wasiiradaha u tegeyna waa keeneynaa dad koobanna waa usoo diyaarineynaa intaas baan anagu u sameyn karnaa kadibna waa celineynaa meeshuu ka yimid baan u celineynaa arrintaas xoogaa waa u cuntami weyday waxay yidhahdeen waa ra-iisul wasaarihii dalka wuxuu rabaa inuu muxuu ahaaye dareemo inay gaalkacyo ka tahay magaalooyinkii uu muxuu ahaaye ra-iisul wasaaraha u ahaa oo kale wuxuu rabaa inuu dadka u tago wuxuu rabaa inuu mashaariicda socota booqdo wixii uu ka qaban karo uu ka qabto waxaan rabnaa inuu dadka shaah la cabo wasiiradu waa diideen arintaas xoogaa waa adkaatay waa soo dhexgalnay ismida puntland qaarkood iyo anigu saaka aroortii baa waxaanu tagnay hotel aljaziira waanu la fariisanay xoogaa dhexdhexaadin baan sameynay waxaanu niri ninku waa ra-iisul wasaarihii dalka dalkuna ma kala ahaa yani ma kala laha muxuu ahaaye xuduuda ma kala laha arrimo siyaasina annaga kala hadli mayno laakiin ninkan u ogolaada inuu magaalada yimaado dadka booqdo arko cidduu asagu awalba muxuu ahaye sheekay wadeene cidduu asagu uu waxu ballanqaadayo u ballanqaado muxuu ahaay asaguna ku qanca sidaa annaga si aysan sadbaag noogu yeelan oo hadhow mustaqbalka aanan u dareeminin muxuu ahaay waxaa loo diiday inuu yimaado dhinacii puntland inuu yimaado dadkana waa taqaanaa cidna ma xukunto marka waxaan nidhi intii odayaal iska socday inta tagaan ay baraxley ugu tegi lahaayeen intii dhalinyaro ugu tegi lahaay wayna ugu tageen of course intii dadku inta yaacaan halkaas marti ugu noqon lahaayeen dee sharaftaha laga xigo ha yimaada meeshiisa cidna waxba yeeli mayo annaga muxuu aha garaada nooga qaadi mayo arrimo siyaasadeed kala hadli mayno adigu wasiirada aniga iyo isimadu aad baan u cuslaynay waxaanu nidhi ninkan nimankan ha loo fududeeyo waa ceeb ilaa iyo shalay in laysku jiijiito ha yimaada iyo ma imaanayo markii dambe waxaan isla go-aansanay in muxuu ahaaye uu yimaado marka hore madaxtooyada yimaado dad loogu diyaariyo ilaa dhowr boqol ah qeybaha bulshada ah kadibna uu garoonka booqdo istaalka booqdo jidka booqdo meelahaas booqdo jadwalkan waa midka aragteen oo warqadiisu ay sidaa tahay markii dadkii la diyaariyey oo dadkii qaarna lagu diyaariyey muxuu ahaayey meeshii madaxtooyada lagu diyaariyey garoonkiina dhalinyaradii soo buuxisay maadaama dhalinyarada waa iska taqaanaan garoonkoodana waxay rabeen in muxuu ahay contribution ay uga helaan ageyna de waa iska ogtahay dhalinyara waxay iska rabtaa soo dhaweyntaas iyagoo siyaasad uma jeedaan garoonkii dhalinyarada waa soo buuxiyeen markii ay soo buuxiyeen ballantu waxay ahayd sagaal saac iyo bar in muxuu ahaye ay ugu tagaan is- ee, wasiiradu ay ugu tagaan meeshuu degan yahay kasoo kaxeeyaan meesha shirka la keeno marka shirka lixdii barka ay tahay garoonka booqdo marka istaalka meelaha lasii marmariyo markay ahayd sagaalkii saac iyo barkii oo asagiina la bisan yahay oo diyaar yahay oo wasiiradii sugayaan baa wasiiradii war keeneen waxay dhaheen een, war baa naga soo gaaray garoowe een, kule dowladooda la soo hadashay waxaa la yiri een, magaalada laba baawur oo qaraxaa ku jira shirarkii oo dhan hala kansal gareeyo laba baawur oo qaraxaa ku jira markii hore dadka dhan run bay u wada qaateen laakiin arrimihii markii dambe inay arrin siyaasadeed tahay oo lala soo hadlay oo la yiri shirka hala baajiyo baa loo qaatay Een, haddana waa u ku noqonay waxaanu niri een, dee karaamo darro waaye isimadii iyo annagii iyo wasiiradii intaanu dadkii siinay go ahead oo kaalaya niri oo aanu niri sagaal saaci bar ra-iisul wasaaraha waa loo tagayaa waa lasoo kaxaynayaa madaxtooyadu seexanaya cashaa loogu samaynaya halkaasaana muxuu ahay uu beri ka dhoofaya aanu niri dee waa ceeb qaraxu hadduu rabo ceebta qaraxa iyo ceebta ceebtaa daran iyo muxuu ahay yes no yes no ceeb waaye marka waxaan dhahnay dadkan ha loo tago oo shirka iyo shararkayaan la baajin maya baa la yiri go-aankaas waa cad yahay magaalada security threat baa ku jira shararka ha la baajiyo kii madaxtooyadaan baajinay ee, waxaan aragnay dhalinyaradii inay is-abaabuleen meesha soo buuxiyeen sida hadda sawirkaas idiin soo diray aad arkaysaan markii ay muxuu ahay buuxiyeenna annagu niyad jabna ma rabno karaamo darrana ma rabno ee, gobolkaana waxa waaye waxaan u joognaa interestigiisa een, inaan shacabkayaga niyad jabina ma rabno in uu nagu reebo raad kale nagu reebo iyo cuqdad iyo een, muxuu ahaaye waabaa meeshaan loo ii diiday iyo marmarsiyo iyo dhalinyarada laftirkooda ay kacaan oo ay yidhaahdaan "Eh, xorriyaddii baa nala ka qaaday daraaddeed anigu waa diiday in muxuu dhalinyarada la kala dareeriyo Een, muxuu ahay waxaan wasiirada mar labaad ku khasabnay in aan u tagno oo muxuu ahay soo kaxayno at least oo aan madaxtooyada keenno een, muxuu ahay dhallinyaradaan oo iska salaamo wasiiradu naguma aqbalinin in wasiirada la salaamo maadaama ay muxuu ahay shirka baajiyeen oo wixii oo dhan kansaleen waxay dheheen wixii beri ka bilowda aan lahana gaarsiiyo Een, marka sidaasaan ku keenay Een, muxuu ahaaye wasiiradu raalli kama ahayn laakiin dee option bay noo noqotay inaanan ceeboobin oo karaamadu naga luminin wasiiradu waxay ku noqonayaan garoowe ee, ra-iisul wasaaruhu waa dhoofiya dadka gobolka joogaya oo dee ceebtu qabanayso oo martidu ay ceebtoodu qabanayso waa isimada iyo dadka iyagan anagu jooga waaye annagu saasaan u geynay hadduu la qosli lahaa iyo hadduu u gaalkacyeyn lahaa iyo hadduu la shaacireyn lahaa ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan meeshan siyaasad iyo waxba jirin dhallinyaradaas ha farxaan annaga dhallinyarada iyadu yaysan naga xumaan ayagana waxba u ballan qaaday wuxuu yidhi isbartibada ayaan la dhammaystirayaa meelaha kalena wuu tegi kari lahaa laakiin nasiib darro markii aan ka soo noqonnay sii ballantu ahayd madaxweyne madaxtooyada la tegay oo ay ahayd inuu dego oo boorsooyinkiisa alaabta u saaraayeen waxaa la yidhi madaxtooyada ma degaysid meeshaa ka timid ku noqo sidiibuu u noqday deegaankiisiibuu aaday laakiin dee asugu at least one step forward baa dhacay Een, ugu yaraan yacni kayoskii jiray oo dadka qaarkood waa mudaharaadeynaa waa wareey ra-iisul wasaarihii baa la diiday annaga laftirkayga magaaladan amnigeedu wuxuu nagu yahay qaali buu nagu yahay meel fog baan ka soo qaadnay laba sano xoogaa aad buu- aad buu u fiicnaa maanan rabin in mudaharaadyo iyo balaayo iyo xabado iyo yacni intaas ay dhibaato nagu abuurto laakiin intaas relief bay ahayd ciyaalkii eh, tareetna ma dhicin xabadana ma dhicin sidiiba iskula muxuu ahaaye shaacireeyeen waa la kala dareeray sidii baa lagu tegay asna ciddiisiibuu ku noqday Ee, laakiin dee waxay ahayd arinta ugu foosha xun oo dhacday waxay ahayd madaxtooyadii oo inta loogu tegay la yiri ra-iisul wasaare madaxtooyadaa degaysaa oo la keenay oo u soo dhex istaagay oo baabuurka meesha irdeeda soo istaagay in la yidhaha degi maysa orotag inta ayaa mushkilad dhacday Een, dee muxuu ahaayey dee ceebtaas iyo fadeexadaasna kolley ragaalkacooda dhan ay saaran tahay Een, qeybna waa iska muxuu ahay hadda cuqdad badan ma uusan qabinin waa ka raali gelinay Een, meeshiisii buuna ku noqday guriguu galabta kasoo guuray buu ku noqday Een, saasayna ku dhacday marka hadday saxayadii hadday fiicnaan lahaydba sidaas arinta u dhacday dee waxyaabaha muxuu ahaaye loo baahan yahay in golahan oo kale loogaga hadlo oo xal laga gaaro na way fiican tahay Ee, puntlandna horey baan u sheegnay waxaa waaye inay ama federaalka banaanka ka marto oo aysan waxba ku darsan oon wasiir ka aadin oo agaasima ka aadin oon qof shaqaalaha ka aadin oo aan isku filnaano iyo inaan la macaamilno waxba kama dhexeeyaan marka xamarna waa jiraa lug baan kula jiraa halkaana waa jiraa waxaana waa diidaya yeesno yeesno waxaasu ma shaqeynayso waa qodob loo baahanya waxyaabahan oo kale in halkan loogaga hadlo Een, dee kolley muxuu ahaaye ee, raad waa nagu yeelanaysaa ama hadday noqon lahayd ee, diidmadan iyo objectionkan een, hadda madaxtooyada loo diiday iyo annaga laftirkeena kala qaybsanaanta aan kala qaybsanay oo ah dad raadinayay in magaalada amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dadka ishaysigooda laga shaqeeyo iyo intaasoo waxaa joogay nin oo reer puntland ah taliyihii booliiskaa joogay oo reer puntland ah oo nagu cawday oo la wilmaaday realo maradaha naga ridnina waxaa joogay aqoon-yahano reer puntland ah waxaa joogay ee, kumanaan kaleeto oo iyaguna saraakiil ah taliyihii kulligood oo le anagu reer gaalkacyan kasoo jeedna waxaa joogay een, muxuu ahaaye ku- niman kaleo eliit oo iyaguna een, kasoo jeeda xagga oo iska dhigaya dee reer gaalkacyood inay dad soo dhoweyn karaan maradaha naga ridinin ay yiraahdeen Ee, wallaahi waxay iska ahayd xaalad ka adag bay ahayd een, oo xarasha wasiiradana aniga dembi ma saaraayo Ee, waa niman shaqaalo ah waaye junior waaye Een, dee waxa weeyaan ee, waajibkoodii een, amar baa lasoo siiyey amar haddii lasoo siiyena waxa weeye dee muxuu ahaa ismada gobolka jooga iyo iyo shacabka iyaga anaga muxuu ahaa dadka iyaga waayeelka ah oo gobolka jooga dee anaguna go-aan waa qaadan karnaa waa dhihi karnaa ee, waxyaabaha ee, masiiriga ah oo gobolka dee waa qaadan karnaa dowladuna waxaan leenahay hadhowto anaga waa dowladayadii raalli baan ka nahay arrimaheeda iyo siyaasadeeda inaan galla ma rabno laakiin wixii anaga amniga iyaga iyo shacabkayaga iyo dadkayaga noo keeni kara intaasoo kaleo amni daraa noo keeni kara ama consequence xun noo keeni kara beri ka maalin oo la leeyahay dadkii diiday een, muxuu ahay martigelinta waa qaadanaynaa een, dee waana ku faraxsannahay aanan ka wada hadalno laakiin ma jiraan wax kale intaas aan idiin sheegay waaye waxaana jeclaan lahaa yani haddii laga doodayo saas in looga doodo laakiin waxba ma jiraan annaga goobjoog ahayn from the beginning to the end inta sidaas ahayd salaam calaykum